walaalaha horta dagaalka saa dhugsoon tahay weliba waayadan galbeedka magaalada kismaaciil ku socday dadka yani reer guuraaga ahaa inta badan lagu haayay oo lala dagaalamayay haddeeba meeshii umuu ka socdaa dagaalka yaar bushaar oo ka dhacay galabta shalayna eeridaas meel la yidhaahdo reer sagaara ayaa dad shacaba oo masaakiina war qodanaya lagu maaragtay lagu laayay la laayay hadda xaggeed igala hadlaysaa nabadoon maxamuud waxaan kaala hadlayaa walaalow eega yaaq bishaaro in dagaalka uu ka socdo baan u dhawaay deegaanka u dhow oo ku oo ku heeraysan yaaq bishaaro iyo inta udhexaysa biroole baan hadda ku sugnaay waan kaala hadlaya yaaq bishaaro ma dagaal ayaa ka socda hadda oo aad ila hadlayso ha dagaalaa ka socda hadeer xaaliyan yuu u dhexeeyaa dagaalkaas dagaalka wuxuu u dhexeeya walaalow dadka shacabka u maaragtay maxaa la dhihi jiray waayadan noolahooda iyo naftooda la banaysay maaragtay ku ku wajahan yahay wadanka dee amisom iyo waxaa joogta ciidamada jubbaland baa wadanka joogay cidna lama aadin lamana meeshaan birole iska degan yihiin cidna ma rabto cidna hadda kuma wajahno shacabkii waa la laynaya xoolahoodina la qaadanaya ayagaas unba waan garanaynaa inuu ku wajahan yahay hadeer kuley ma aqaan qaab loola dagaalamayo dadkii shacabka markii hore bara kacay oo haddana dib usoo noqday oo la yidhaahday nabad baa lidin raadinaya oo nabad loogu maqnaa oo erge loo diray oo maaragtay nabadaa lidinkaga shaqeynaya maaragtay lagu yidhahday lagu dejiya hadda dib isugu soo noqdo markii hore kala qaxay baa haddana hadeer dib loogu bilaabay dhibaateyntii iyo gawricii iyo dilkii yaaq bishaaro oo aad sheegtay inuu dagaal ka socdo galabta xaggee ayuu ku yaalaa yaaq bishaaro haddii aad tilmaan dheeraada ka bixisa nabadoon
walaalow yaaq bishaaro waxay u jirtaa afartan iyo toddoba kilomitr magaalada kismaayo dhanka galbeedka way ka jirtaa waxaad sheegtay in shalay lix nin lagu dilay isla goobtaas waxaad sheegtay in lix qof horeyda shalay lagu dilay isla goobtaas marka dilkaas siduu u dhacay iyo maxaa faahfaahin ood naga siin kartaa dad war qodanaya oo shacab ah lo caga dhib u qodaaya baa inta loo yimaaday laba wiil oo isla dhatay iyo laba wiil oo isla dhalatay iyo laba wiil iyo adeerkiisa oo war caga lo caga dhib u qodaaya war qodaaya inta loo yimaaday laisku xerxiray baa la laayay wiilkaas sidaasay u dhaceen dagaalkaasna kulley galabta meeshaas wuu ka qarxay yaaq bishaare wuu ka qarxay annaga intaasaan ogsoonahay
yaa dagaalamaya nabadoon maxamuud dadka dagaalamaya toddobaadyadii lasoo dhaafay yay yihiin toddobaadadii lasoo dhaafay de waxa wayaantan ku dagaalamayay dadkii shacabka ahaa ee geeljirka ahaa xoolahoodii la dhacay baa maaragtay baa dagaalamayay iyo xarakada marka dagaalka noocaasu ahaa marka dee xarakada iyo shacabkiina dee isku awood ma aha waa garan kartaa isku awood ma aha shacab galbeedka magaalada kismaayo degan iyo xarakada isku awood ma aha marka maadaama ay isku awoodayeen dadkii shacabka waxaa la yidhi nabad ha loo raadiyo oo maaragtay barnaamijkooda nabad ha lagu soo dhameeyo xoolahooda iyo maaragtay si ay ugu badbaadaan dadka waa dad iska masaakiina waa dad iska abaar ay dilootay marka nabadii baa loogu maqnaayo hadda ergaa u maqneed oo waxaa layidhi nabad baa laidin raadinayay sidaa awgeed oo isku soo noqda oo dadkii maaragtay tuulooyinkiini iyo meelihii aad degneedeen kusoo noqda waxba ha kixina nabad baa laidinku maqan yahay nabadaa loogu maqnaayo dadka maalmahan ay isku soo baxeen oo isoo noqdeen haddana de dagaalkaana ka dulqarxay oo hadda sidaa maaragtay dhacdadaas aa dhacday maxaa ka jira dadka deegaanka oo aad ka mid tahay in maamulka jubbaland uu hub siinayo si ay ula dagaalamaan al-shabaab maya waxaa weye maamulka jubbaland waa meel buu ka taliyaa meel buu ka maaragtay uu awaamiirteeda leeyahay caradan caro ay waxaa weye ay xarakada xukuntay caradan caro ay maxaa weye duurkan reer baadiyaha waxaa zaka ka qaadan jiray xarakada waxaa xukumay xarakada marka hadda zakadii wixi waa ay maaragtay waa ay ka duunan tahay waa ay ka duwan tahay hadeer waxaa weye dagaal macno kale yeesho ahaa oo hadda dadkii lagu soo maaragtay maalmahan lagu hayay marka hadeer waxaa la yidhi maalmahan waan waan baa socoto nabad baa loo raadinaya sidaa aawadeeda dadka ay marka waxay sameeyeen in ay kusoo noqdaan oo meelihii ay kusoo noqdaan hadda mar allaala markay kusoo noqdeen haddana dhibkaana haddana ka duldhacay sidaas way walaa